bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku asdaysan tahay waa koo iyo labaatanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maamulka puntland ayaa ku biiray maamulada hirshabeelle puntland iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo horey u shaaciyay in xiriirkii ay u jireen dowladda qatar oo ay horey xiriirka ugu jireen wadamada ay horboodayaan sacuudiga iyo isutagga imaaraadka carabta waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu sheegay in xiriirkii maamulka galmudug uu u jiray dowladda qatar kuna mowqif yahay maamulada dalka ka jira qaarkood oo ayaguna arrin midaasi la mida ku dhawaaqay waxa uu ina sheegay maamulkaasi inuu yahay arrintan sababaha ay u qaadeen inay tahay inay ku qanci waayeen arrinta dhexdhexaadka ee dowladda soomaaliya hore ay ugu qaadatay khilaafka wadamada khaliijka ka dhexeeya iyadoo dowladda soomaaliyana haatan lagu cadaadinaya in go-aankaasi mid lamida ay qaadato haddaba wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug warramay v o e da qaybta afka soomaaliga asigoo sheegaya sababaha ka dambeeyay in xiriirkii ay u jiraan dowladda qatar qaadatay go-aan lixdii bishan juun go-aankaasoo lagu sheegayay inuu dhexdhexaad ka tahay dowladda soomaaliya arrimaha ka taagan ee khaliijka shirkii madasha madaxda hogaanka qaranka oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa lagu soo qaaday arrintaasi inaanay suurtagal ahayn in dhexdhexaad ay ka noqoto dowladda soomaaliya sababaha lala xiriirinayna ay tahay in cilaaqaad wanaagsan oo taariikhiya iyo heer ganacsi iyo arrimo istraatiiji ay nagala dhexeeyaan dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka iyo inta xilifada la ah waa go-aanka galmudug mar haddii xafiiska madaxweyneha ay ka soo baxday oo tale madaxweynuhu uu jeedinaya ay tahay waa arrin ay ku dhan tahay galmudug inkastoo aan la ogeyn waxa ay ka bedeli karto xiriirka kala dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar go-itaanka maamul goboleedyadan ay kasoo horjeeseen go-aankii dowladda soomaaliya ayaa haddana waxaa jira cadaadisyo dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga ay ku hayaan dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo la xiriirto inay qaado waddo la mid ah kuwii ay qaadeen waddamo ay ka mid tahay jabuuti oo aynu diris nahay oo ayadu hore u shaacisay in xiriirkii ay u jirtay dowladda qatar balse dowladda soomaaliya weli wax waran kama soo bixin arrinta maamul goboleedyada oo ku aadan in xiriiradii ay u jireen dowladda qatar inkastoo aan la ogeyn xiriirka maamul goboleedyada dalka ka jira ay u jiri karaan dowladda xiriir wanaagsanla leh dowladda dhexe ee soomaaliya booliiska waddanka yemenna waxay gacanta ku dhigeen laba boqol oo ruuxo soomaaliya kuwaasi oo doonayay in ay tahriiba ku galaan dalka sacuudi carabiya iyadoona inta badan waddanka yemen ay marin u tahay dad ay soomaalidu ka mid yihiin oo ayagu inta badan isaga kala goosha waddamadaasi yemen iyo sacuudiga booliiska waddankaasi waxa uu sheegay in dadka gacanta lagu dhigay oo laba boqol gaariya laga qabtay deegaan lagu magacaabo baran mayf oo ku dhow xagarmood waxaana la sheegay in xilligaasi ay doonayeen dadkan in ay u galaan dalka yemen waa dalka sacuudi carabiga inay ka galaan hay-adda w m f waxa ay sheegtay in ay jiraan dad soomaali ah oo tahriibaya oo ay booliska gacanta ku dhigeen sidoo kalena ay jiraan kuwo isdiiwaan geliyey oo doonaya in dib ay ugu laabtaan dalka soomaaliya iyadoo arrintan ay jirtay haddana magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray dad qaxooti ah oo warbaahinta ka hadlayay kuwaasoo sheegayay in hay-adaha dib usoo celinaya qaxootigana ay ka mid tahay w h o waa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga in ay ka gaabisay kaalmooyinkii ay u ballanqaaday markii lasoo wadayay dadkan oo ka kala yimid wadamada jabuuti yemen iyo sidoo kale waddanka kenya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer hay-adda cunnada adduunka ee w h o waxa ay shaacisay in ay kordhinayso kaalmooyinka ay siiso dadka ku dhaqan maamulka ahlu sunna wal deegaanada ay ka arrimiyaan ee guraceel iyo dhuusamareeba waxaana halkaa gaaray wafdi ay hogaaminayso haweeneyda madax haweeney madax ka ah hay-addaasi kulan ay wada qaateen iyada iyo madaxda ahlusunna waljamaaca ayaa waxaa lagu sheegay in la kordhinayo kaalmooyinka la siinayo waxaana la tilmaamay in horey loo caawiyey saddex soddon kun oo ruux oo dad ah kuwaasi oo ku dhibaataysnaa qaybo ka mid a deegaanada waxaa la sheegay in la kordhi doono tirada haatana la gaarsiin doono ilaa iyo afartan kun lix iyo labaatan ka mid a waxaa la sheegay in ay heli doonaan lacago halka saddex iyo tobanna loo samay doono daawooyin nafaqaysan sida ay haweeneyda ka dhawaajisay
sidaynu ka warhayno xaaladda bini'aadamnimo iyo midda nafaqadaro ee magaalada dhuusamareeb way sii xumaanaysay hay-adda w f b waxay caawisay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo maaj ilaa sebtembar soddon kun oo qof laga bilaabo sebtembar iyo bisha soo socota ee oktoobar hay-addu waxay kordhi doontaa kaalmada iyadoo gaarsiin doonta ilaa afartan kun oo qofood lix iyo labaatan kun oo ka mid ah dadka si gaar ah waxay u heli doonaan lacago ama raashin ku filan saddex iyo toban kun oo qofood waxaa laga daaweyn doonaa nafaqadarada siddeed kun oo qof oo carruur iyo haween isugu jira waxay heli doonaan waxyaabaha looga hortago nafaqadarada shan kun oo ka mid ah horay ayay u qabeen nafaqadarada balse waa laga daweynayaa sidaa awgeed waxaa halkan u joognaa in aynu ogaano waxa aan ka qabanayno inay dhammaystiran yihiin iyo inaysan dhammaystirmi karin baahiyada halkaa ka taagan waadna mahadsan tihiin
wafdigan waxaa ka horreeyey wafdi xaqiiqa raadin ah oo uu qiimeynayay xaaladda abaar ee ka jirta deegaanada gobollada dhexe ee dalka dhuusamareeb iyo guraceel oo ay gacanta ku hayso ahlusunna wal-jamaaca saamigoodii waxaa loogu dhiibay culamaa udiinka ahlusunna wal-jamaaca oo ay hadda ku wareejisay ayadoo hay-addana ballan qaaday in sare loo sii qaadi doono kaalmooyinka la siinayo dadka ku dhaqan labada degmo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kayrana waxa uu kulan kula qaatay magaalada new york mas-uuliyiin dhowr ah ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee norway madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib urduqan iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayl maryam desiglen oo ay ka wada hadleen xaaladaha dalka sidoo kale kulamo gaargaar ayuu la qaatay waddamada dane ee arrimaha soomaaliya uu kaga xog warramayay xaaladda haatan dalka ka jirta iyo halka uu marayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale sii wadi doona maalmaha soo aadan kulamo gaargaara uu la yeelan doono mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa shirka toddobaatan iyo labaad ee qaramada midoobe kaasi oo dhowaan ka dhici doono dalka maraykanka ugu dambeynna waxgarad ku yeeshay kulan waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka soo lalaabtay ee ka dhaca magaaladaasi iyagoo ku eedeeyay ciidanka ammaanka ee maamulka galmudug in ay iyagu qayb ka yihiin falalka amni darrada ah ee ka dhacaya dhanka waqooyi waxay sheegeen in gaadiidka ciidanka booliska inta badan lagu geysto dilalka qarshaysan ee ka dhaca magaalada oo ayna waxba ka qabanaynin dhanka maamulka galmudug galmudug sida ay waxgaradka kulanka ku yeeshay waqooyiga gaalkacyo ay sheegeen waxayna ugu baaqeen in laga shaqeeya arrinta puntland ay ka shaqayso amniga muwaadiniinta ku dhaqan deegaanadeeda waxaan u sheegaynaa marka marka hore dadka reer puntland inay iska difaacaan gardarradaas joogtadaa oo socota una diyaar garoobaan dhinaca kale waxa ay wadaan oo kaleet in ilaa soddon nin dab saadhay oo waddada gashay xalay nimankaa baabuur baa soo dhawayso ay wateen baabuurta waxaa la sheegayaa inay yihiin baabuurkii buliiska galmudug inay yihiin dadka qaarkoodna arkay marka ku xiga waxaan u sheegaynaa mar haddii ciidankii buliiska gaadiidkiisi uu yahay waxa socda oo dadka laayay arrin dheelalaabo iyo khalad ku dhacday inayn ahayn arrin tala maamul ku dhacday inay tahay iyo tala qabiil isku jira taasna intaasaanu leenahay waxaan kaloo u sheegaynaa dawladda puntland iyo madaxdeeda wixii ay nooga tageen in wax iska bedeleen annaguna anaan ka bedelin
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardhera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinaya warka idiina soo saaraya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo